الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد in sha allahu tacaala maanta oo bisha safar ay kow iyo toban tahay kun afar boqol iyo lix iyo labaatan oo sabti ay tahay waxaan insha allahu tacaala halkan ka bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo ictiqaadu ahliلsunnati waاljamaaca lilimaam alxaafid abi bakr amed bn ibrahim axmed bni ibraahim alismaaciiliy raximah اllah imaamkaas oo dhashay laba boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii hijrigu markuu ahaa dhintayna saddex boqol iyo toddobaatan iyo koodi kitaabka imaamkaas uu leeyahay aan halkan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala awalan waxaan waxayar ka taataabanaynaa imaamka tarjamadiisa iyo cidda uu ahaa imaamkan iyo kadibna waxaan sheegaynaa kitaabku ciwaankiisa ayaan macnaynaynaa oo ciwaanka kitaabka waxaa la yidhaahdaa ictiqaadu ahli sunnati waljamaaca marka ictiqaad macnihiisa waxa loo jeedo iyo badana abwaabta uu ku dhacaayo waxyaabaha looga hadlo ictiqaadka kadibna istilaaxan ahlu sunnati waljamaaca macnihiisa iyo cidda uu ku dhacaayo iyadana inaan sheegno kadib marka kitaabka ayaan saas ku gelaynaa insha allahu tacaala awalan imaamka kitaabka alifay oo musanifka kitaabka waxaa la yidhaahdaa alxaafid axmed bnu ibraahim بن إسmاعيل بن العbاس الجurjاني الإسmاعيلي الشhاaفiعي أحمد بن إبراhيم بن إسmاعيل بن عabاس الجurjاني marka magaciisa waa أحmed نisbadiisana waa الجurjاني الإسmاعيلي jurjاn marka meel magaceed waaye waa نisbe beled waaye الإسmاعيلي waa نisbatan ilaa marka iyadana waa nisbo oo awowyaalkiis hore iyo ah ayb oo nisbatan ilaa ismaaciil ashaaficiyu xagga fiqiga iyo furuucdana wuxuu ahaa fuqahadii shaaficiyadu ka mid ahaa ayb marar badanna waxaan u dooranna waxay tahay maadaama qudrigan aan ku noolnahay dadkiisu ay ama laga raaco madhabka alimaamu shaafici xagga fiqiga haddana marka in a'immadii shaaficiyada ee hore ee ictiqaadkoodu sida uu ahaa inaan wax ka ogaano si aan markaas u noqonno kuwo ugu dayday imaamu shaafici xag ictiqaad iyo xag furuuc labadaas saasaan ugu talagalnay marka kitaabkii horean dhammaynay alimaamu dahabi ayaa iska lahaa fuqahada shaaficiyadu ka mid yahay imaamu dahabi oo a'immada shaaficiyadu ku jira imaamkaanna waxaa weeyaan waa imaamun min a'immati shaaficiya sheekhu marka kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abubakr abubakr waa kunyadiisa ayb halkaas markaan kunyadiisa iyo magaciisa iyo nisbadiisa uga baxno ammaanta culammada ay ammaaneen aad bay u fara badan tahay waxaan ka soo qaadanaynaa alxaakim abu cabdillaahi naysaabuuri sheekha iskale kitaabka la yidhaha almustadrak cala asaxiixayn mustadraga oo aada maqlaysaan rawaahu alxaakim mar walba waxa uu ka yidhi bal xaakim fiir wuxuu yidhi kaana alismaaciiliyu ismaaciili wuxuu ahaa waaxida casrihi casrigiisa midku keli ah buu ahaa isagoo kale wa shaykha almuxadisiina waalfuqahaa muxadisiinta iyo fuqahadana sheekhoodu ahaa wa ajallahum fi ri'aasati xagga ri'aasada iyo yacni madaxtinimada cilmiga kan ugu weynuu ahaa waalmuru'ati iyo xagga muru'ada muru'adana waa khiyaarnimadooda wasakhaa'i iyo sakhinimada waxsiinta walaa khilaafa bayna alculamaa'i min alfariiqayni wa cuqalaa'ihim fii abi bakrin wax culummada oo khilaaf abubakar ka taagan abubakr alismaaciili cid yacni durtay ma jirtou le wax khilaaf kama taagin nin asaga waafaqsan iyo nin asaga aan waafaqsanaynba nin u tacaruday oo wax ka sheegay ma jiro wakaa marka qaala xamzatu isaguna wuxuu yihi xamzatu sahmi maata abu bakr fii gurati rajab sanata ixdaa wa sabciina wa alaamia saddex boqol toddobaatan iyo koodii bau dhintay sanadkiisuna wuxuu ahaa markaas sagaashan iyo afar sano ayuu ku dhintay oo waa cumriyey kutubta imaamkan ou alifay ama ou sanifay aad bay u fara badan yihiin waxaa caan ah oo qofka uu fahmayaa kutubta akhristo kitaabka la yidhaahdo almustakhraj calaa saxiixi albukhaari kitaabkan saxiixulbukhaariga ayuu mustakhraj ku leeyahay mustakhraj waxaa la yidhaahdaa axaadiistii bukhaariga ayuu isticmaalayaa sanadkiisowna ku werinaa marka waa maadat lmustakhraj saas kitaab marka wuxuu leeyahy almustakhraj calaa saxiixi albukhaari fatxulbaarigana in badan aad arkayso marka riwaayaadka axaadiidta iyo oo ka sheekaynayo isagoo dhahaayo waa akhraja ismaaciiliyu kada wazaada ismaaciiliyu kada buu ku ziyaadiyey marka mustakraj calaa saxiix اlbukhaari kitaab a buu leeyahay kutubta uu alifay waxaa ka mida almadkl ilaa صaxiix اlbukhaari almusnad اlkabiir musnad cumar musnad caliyin musnad yaxya alansaari fawaa'id kutub ah ayuu leeyahay alfawaa'id la yidhaahdo axaadiiث اlacmash buu kitaab ka qoray suaalaat mucjam الصaxaaba waa leeyahay su'aalaat albarqani risaalo caqiidada ku saabsanna waa leeyahay oo aan midaan ahayn risaalo caqiidada ku saabsanna wou leeyahy oon tan ahayno la yidhaahdo risaalatu abi bakr alismaaciili ilaa ahli jiilaan waa risaalo oo u diray ilaa ahli jiilaan tan ma aha marka middaas risaaladanna waa ictiqaadi iyadana ku saabsantaho waa risaalo ou alifay oo abubakr ismaaciili ou leeyahay oo iyadana waxaa la yidhaha middan risaalatu abi bakr alismaaciili ilaa ahli اljabal risaalatu abi bakr alismaaciili ilaa ahli ljabal tan waay risaalada ou saabuuni ka soo guuriyey kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabi alxadiidna waxaa la yidhahdaa risaalatu alismaaciili ilaa ahli jiilaan waala laba risaalay kale yihiin nacam labada risaalana marka laysu geeyo waxay tusaayaan caqiidadiisay ka tarjamayaan imaamkan caqiidada oo caqiidaysnaay caqiidadaas oo ku salaysan caqaa'idkii ahlu sunnada asxaabta in la jeclaado ilaahay magacyadiisa tilmaamihiisa la rumeeyo sida ay yihiin loo rumeeyo iyadoon waxna laga bedelaynin la dafiraynin oo aan wax lagu shabahaynin oo aan wax lagu aan la qaabaynaynin oo laysa ka milihi shayun huwa samiicu lbasiir sida ay tahay iimaanku inuu qowl iyo camal uu yahay inuu ziyaado ou nuqsaamo qadarka ilaahay in la rumeeyo afcaasha makhluuqa inuu alla abuuro in la rumeeyo oo aan mid walbaa baabkeeda uu tegi doono in sha allahu tacaala qur'aanka uu qariray inuu yahay kalaamullaahi hayru makhluuqin si kasta uu u gedgadoomo inuusan ka baxaynin kalaamka alle inuu yahay marka caqiidadiisu waxay ku caddahay risaaladiisan iyo risaaladaas kale oo ow risaalatuhu ilaa ahli jiilaan ayay ku caddahay midda kale marka risaalada kaleo risaalatu lismaaciili ilaa ahli jiilaan waxaa wax ka soo naqliyo isaga alimaam abu cuثmaan asaabuuni oo isagana aimada shaaficiyada ka mid ah kitaabkiisa la yidhaha caqiidatu salafi asxaabi alxadiid ayuu uga soo guuriyaan ayb ictiqaadka marka waa kaas marka kitaabkanna waa leeyahay ictiqaadu ahli sunna la yidhaahdo ayb tarjamadiisda aimo badan baa u tarjamtay siyarka waa ka helaysaa waxaad ka helaysaa tadkirat alxufaad waxaad ka helaysaa dabaqaatu ashaaficiya albidaaya walnihaaya meelahaas dhan waa ku yaalla amaa kitaabkan abubakr alismaaciili inuu leeyahay waa iska caddahay oo muran kuma jiro waxaana caddaynaya arrinta waxa ay tahay ibnu qudaama saaxibu lmuqni oo isagu sanadkiisa uga wariyey sanadu uga wariyey ilaa iyo abubakr ismaaciil risaaladan buu sanad ku wariyey sanadkaasna marka waa sanad rijaashiisu ay iqaad ay yihiin bal imaamu dahabi wuxuu jasmiyey sanadkaas inuu saxiix yahay marka sanad saxiixaba lagu gaara kitaabkiisaanba waxaa kaloo caddaynaya inuu kitaabka isagu leeyahay xaafid ibnu xajara kasoo guuriyey fatxulbaariga kitaabuliimaan wax uga soo guuriyey waxaa kaloo caddaynaya inuu leeyahay alimaam ibnu rajab kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam iimaanka islaamka markau macnaynaayo isagoo wax ka soo guuriya risaaladaana wax ka soo guuriyey waana u nisbeeyey marka intaasoo dhan waxay daliil u tahay in abubakr alismaaciili kitaabkan uu leeyahay nacam intaana waxaan uga baxayaa nisbada kitaabka ayb shaekhulislaam ibnu taymiyana waa u nisbeeyey kitaabkan sidoo kale inuu leeyahay imaamkan ayb marka waxaa soo hartay marka waxaan ka hadlaynaa ictiqaadu ahli sunna ictiqaad waxaa la yidhahdaa awalan wax qalbiga lagu gunto ictaqada yactaqidu ictiqaadan waa caqiideeye waa guntay qalbigii buu ku guntay marka waxyaaba marka qalbiga lagu gunto waayo ictiqaadka ayb waxa la guntaayo waa kii ahlu sunnada ictiqaadkoodi marka baabka masaladan marka ama baabulictiqaad waxaa aad loogaga hadlaa shan mas'alo yacni masaa-isha caqaa'idka marka laga hadlaayo inta badan laga hadlo waxaa weeyaan waa shan mas'alo waa shan baab shan baab weeyaan xifdi mar walba shanta baab waxaa w baabka ugu horeeyo waa baab lasmaa wasifaat magacyada alle iyo tilmaamaha ilaahi subxaana wa tacaala waa masalo waa baab baabka labaad waxaa weeyaan baab lasmaai walaxkaam baab lasmaai walaxkaam waa masaa-isha ku saabsan iimaanka iyo takfiirka iyo kufriga iyo iimaankaa lagu baxsiyaa yaa mu'min ah yaa kaafir ah iimaan maxaa la yidhaha kufri maxaa la dhahaa kufrigu meeqo nooco u kala baxaa وhakada nm iimaanku maxaa lagu tacriifiyaa ma ziyaada ma nuqsaama wixii ku saabsan oo dhan waxaa la yidhaha baabu اlasmaaءi واlaxkaam asmaadiina de waxaa ku xihan iimaan kufri nifaaq shirki kullaasay ku xihan yihin asmaadaasna waxaa ka dhalanaya axkaamaa ka dhalanaysa oo qofkii uu ku noqonayo axkaam aakhiro iyo kuwa adduunye kuwa adduunya waxaa weya qofka hadduu gaal noqdo gaalnimadiisu caddaato in laga beri noqdo in layska dheereeyo inuu naagtu ay ka furmayso in ilmihiisu aysan dhexlaynin axkaam baa ka laasimta adduunyada aakhiro marka la tagana khuluud fi naaraa laasimaa naarta oo lagu waaro ayaa ka dhalanaysa marka masaaishaas masaa'il asmaa alaxkaama layahaa waa baab labaad oo caqiidada ka mid a baabka saddexaad waxaa weeyaan baab alwacdu wlwaciid baab wad baab alwacdi wlwaciid baabka alwacdu walwaciid waxaa la yidhaha alwacdu walwaciid waxaa weeyaan qofka murtakibulkabiiraha ah oo dembi weyn ku dhaco muslim buu ahaa dembi kabiire ah buu ku dhacay fii xaddi daatihiina dembigaas aan gaalnimo uusan u ahayn buu ku dhacay ninkaas maxaa lagu magacaabaa muxuuse marka muxuu noqonaya masaladana gooni looga hadlo oon tan alsaan alaxkaam aan ku jirin markaa alwacdu walwaciid mas'alada kale waxaa weeyaan alqadar waa qadarka alqadar oo qadarka iyadana aad baa looga hadlaa baab oo min abwaabi alcaqiida baabka shanaad waxaa weeyaan baabu asaxaaba asxaabta rasuulka maxaa laga odhanayaa ayaga maxaa laga leeyahay ahlu sunnadana waxbay ka qabaan asxaabta in la jeclaado in la weyneeyo in markaa aan la caaynin ayay ka qabaan firqooyin ku dhumayna waa jiraan sida raafidada ama shiicada way caayayaan asxaabta rasuulka kuwo kalena ahlubeytka nebiga ay caynayaan nawaasib ayaa la yidhaahdaa ahlu sunnadka waa udhexeeya hadhow marka waxaa weyaan intaas marka shantaas baab waay abwaabta caqiidada oo laga hadlo shan way shantaa marka ogow maskaxdaada ku hay haddii marka qofka shantaas baab ay u saxan tahay haddii qofka shantaa baab ay u saxan tahay oo ahlu sunnada ictiqaadkooda muctaqadkoodii ou qabo waxaa weeyaan qofkaasi waxaa keliya ahlu sunnada looga bixi karaa inuu furuuc tiro badan oo mashhuur ah oo kulantay inuu ku khilaafo ahlu sunnada taas unbaa looga bixin karaa bis shantan baab hadday u sugan tahay furuucdiina inta badan sida badan oo ahlu sunnadii kala mid yahay waxaa weya qofkaa lama tabdiici karo oo yacni ahlu sunnadii laga lagama saari karo ictiqaadku marka abwaabtiis waa shantaas baab ahlu sunnana marka maxaa la yidhaahdaa abwaabta aan u kaadinay ahlu sunna sida magacaanba uu sheegaayo ama waxaa marka la leeyahy ahlu sunnati waljamaaca sunnada dadkeeda iyo jamaacada dadkeedaa la yidhahda macnahana waxaa weeyaan sunnada waa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tii nebi moxamed sala allahu alayh ali wasalama iyo asxaabtiisu ay ku dhaqmi jireen lidaalika ayaa waxaa la yidhi assunnatu ayaa la yidhi sunnadii waa mid laysla ogyahay ayb sunnadan marka lagu sheegayana waa midii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam umyahuud iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wasabciina firqa yahuud waxay u kala baxdeen toddobaatan iyo kow firqo wiftaraqat annasaara calaa tintayni wasabciina firqa nasaara toddobaatan iyo laba kooxay u kala baxday wasataftariqu ummatii haadihi ilaa alaain wasabciina firqa ummaddaanna toddobaatan iyo saddex kooxood bay u kala tegayaan kulluhaa fi naari ilaa waaxida dhammaan naar ayay ahaanayaan ilaa mid maaha naara loogu goodiye ilaa halaxba maaha markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yay tahay midaas la yidhi wuxuu ku jawaabay riwaayana wuxuu yidhi qaala aljamaaca jamaacada waa layidhi waa mid hadda ictiqaadkooda aan baranayno ictiqaadu ahli sunnati waljamaaca mid aan leenahay mar nebiga wuxuu ku macneeyey jamaacada waa yidhi marna jamaacadiiba uu sii fasiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa ana calayhi lyawm hum ladii waa kuwa hm اladiina yakunuuna calى mili ma ana calayhi اlyawma وaصxaabi o kama qaala sal sl waa kuwa ku sugan ama ahaanayo waxa aan aniga ku taaganahay oo kale maanta iyo asxaabteyda idan dariiqii nebiga ku taagnaa iyo asxaabtiisu ay ku taagnaayeen dariiqadaas waa jamaacada lagu sheegaya marka ayb haddaad sidaa ogaata marka ahlu sunnati wاljamaaca laba ayuu ka koobma musطalaxaani assunnatu waa dariiqada way luqa ahaan waxaa la yidhaha sunnada aariiqatu ariiqada la yidhaha jid ama jidkaas ha noqdo jid fiican ama jid xun ha noqdo laakiin hadda maadaama assunnatu alla geliyo jidkii fiicnaayo nebi moxamed wa sala allahu alayh ali wasalam jamaacada lagu xijiyeyna waa kuwa sunnadaa ku walaaloobay oo sunnada nebiga iyo ariiqada nebiga isu kaashanayo oo aan kala tegaynin oo ku kulansan macnuhu marka nacam oo jamaacadii marka dariiqii nebiga iyo asxaabtiisu iyay ku dhegan yihiin ay ku walaalaysan yihin iyay ku kulansan yihin idan qofka marka ahlusunnati waljamaca waxaa laga rabaa laba shay sunnada inuu raacana waa laga rabaa qofka walaalkiis ahna waa inuu sunnada uu ku walaashado ee uu sunnada kula bahoobo ee uu sunnada markaas kula kulmo ayaa laga rabaa nacam hadduu yidhaahdo sunnadii baan haysanaa dadkiina iyadii baan laftirkeedaan ku kala geynaya lama ogola nacam oo sunnadii baan marka intaan haysto ayaanan dan ayaanan dan ka lahayn muslimka ama dadka marka ahlu sunnada ijtimaacooda dan kama lihi haddii uu yidhaahdo oo wax aysan dadku ku kala tegin ayaan ku kala tegsiinayaa kaasi waxaa weeyaan musطalaxii jamaacadaa ka maqan waana khaldan yahi nacam shaykhulislaam ibnu taymiyana marar badan buu ishaaraayo waxaa ka mid a kitaabkiisa alqawaacid annuuraaniya oo kale wuxuu tilmaamayaa masaa-isha fiqhiga maalan bisinka malala jahraa mase hoos baa loo dhiganaa bisinka mas'aladan waxa uu yidhi markuu soo caddeeyo ka hadlay mas'alada kadib bu wuxuu yidhi mas'aladan ciddii furqo muslimiinta uga dhex samayso oo furqo muslimiinta uga dhex samayso waxaa weeyaan waa qof ku habboon kuwii alla uu yidhi min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun hadal saasoo kale ah buu yidhi nacam hay mar halkaa waxaa weyan marka adigoo mararka qaar laftirkeeda shaygii mustaxabka ahaa baa laga tegaa waxaa looga tegayaa liajli itilaafka ahlu sunnada dhexdooda itilaafka iyo midnimada ahlu sunnada daraaddood yaa shaygii mustaxabka ahay mararka qaar looga tegaya nacam si aan muslimiinta ikhtilaaf iyo dhib aan looga abuurin dhinac kalena lama rabo iyada qofku inuu yidhaahdo sunnadii miisaanba maleba oo dadku un ha kulmaanna looma baahno iyadana maxaa yaele musalaxan wuxuu tusayaa waxa lagu kulmaayo inay tahay sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam marka laba shayba waa lagaa rabaa inaad kitaabkii sunnadii fahamkii salafka aad dadka kula walaaloyo iyagiina aadan ka tegin nacam saa darteed waasitiyada alcaqiidat alwaasitiya sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay musalaxan ahlu sunnati waljamaca wuxuu ka yimid sunnadana waa qaataanoo waa tixgeliyaan ijmaaca ummaddana waa tixgeliyaano iyo ijtimaaca nacam marka inaad ijtimaaciina tixgelisid sunnadiina tixgelisid taas adiga lagaa doonaya masaa-isha waaweyn anu hadda kama hadlahay dabcan masaaishii masaaishaan hadda aan sheegayno ictiqaadka qofku haddii uu yani qof ha lagu mudaahaneeyo dhihi mayna macan laakiin waxaa weya masaa'il walba xajmigeeday leedahay kuwo waxaa jira aan dadka furqo looga dhex samay karin kuwana markaasde qofka in lagu gooyo ama marka lagu loo ama marka addow mucaanid ah lagu gooyo ayaa jiraya ayb marka muhiimku waxaa weeyaan aلsunaةu واljamaaca waxaa weya sunadii nebiga in lagu taagnaado iyo dariiqada asxaabta iyadoo la ilaalinaayo jamaacada sunadana lagu ilaalinaayo nam taasuuna ilaahay mar walba yidhaahdaay wاctasimuu bixabl اllahi jamiica walaa tafaraquu calaamaadka furqada iyo yani kala tagga muslimiinta dhexdooda ahna waxa uu ku yimaadana alimaamu shaadibi kitaabkiisa ictisaamka uga hadlay waxaa weeyaan qof jaahila oo maalan laga dhigta caalim oo markii hadhow marka hadhow la yidhaahdo khilaaf marka wax oo hadalkiisii marka in khilaafkiisiina in la ictibaariyo ijmaacoodana in la ictibaariyo kuwaas oo kale dhib iyo furqa ku imaado midda labaad waxaa waa jahli aljahlu bimasaadiri shariica shareecada masaadirteedoo laga jaahil yahay kitaabkii aan si fiican loo aqoonin axaadiidka saxiixa iyo daciifka aan la kala kasaynin waxyaabahaasaa ka mid a midda kale waxaa waya itibaacu alhawaa qofka alla kacabsi inuusan ku jirino nin hawa raaca inuu iska yahay hebel maadaama cadowgaaga ou yahay adiga ama hebel maadaama aad isqabateen diintii ilaahayba isaga dartiisa uga tegaya marka nacam shaygii xaq ahaa ma qaadanayo hadduu kayrkiisa uga hormaro qaadan maayo sababtoo ah mar haddii hebel qaatay anna waa inaan cagsigiisa ahaado taasoo kale marka waa hawaraacnimo qofku marka waa inuu alla ka cabsado masaa-ishana uu ku fiiriyo kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii asxaabta waa inuu ku eegaa hadday uga soo baxdo waa inuu qaato ilaahow ninka aad ugu necab tahay ha qaato hadduu doono ayb saddexdaas marka arrin buu sheegay itibaacu alhawa aljahlu bimasaadir shariica iyo qofku inuu ka jaahil qof jaahila in bimansilati marka caalim laga dhigto waana midda nebigu uu sheego calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yanzichu min suduuri alcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid uu ka siibaayo quluubta dadka walaakin biqabdi alculamaa laakiin ilahay cilmiga wuxuu ku qaadaa culummada oo uu dilo oo marka iyagu nuqsaamaan oo dhinto xatى إida lam yabقa caalimu ilaa caalim uusan harin اtakada الnaasu ru'uusan juhaalan dadku waxay samaysanayaan madax jaahiliin ah fasu'iluu waxbaa la weydiinayaa faaftow bigayri cilmin cilmi la'aan bay jawaabayaan fadaluu وaadaluu iyaguna waa dhumayaan dadkiina way dhuminayaan xadiid kale nebiga calayه الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi ina bayna yaday saacati sanawaatin khadaacaat saacadda waxaa ka soo horayso sanado dadka dhakro caqligii dhan baa ummaddii ka tegaya markaasu wuxuu yidhi yuqawanu fiihina alamiin qofka aaminka ah waa la khiyaa waa lagu khiyaa'innimo xukmina ninka aaminkaoo dadka wanaagga u wada khaa'inaatee naga tagaa laleeyahay wayu'tamanu fiihina alkhaa'in waxaa la aaminayaa qofka khaa'inkaa marka watandiqu fiihina aruwaybida dadka ruwaybidadana way hadlayaan markaas markaasaa nebiga la weydiiyey ruwaybido maxaa la yidhaahdaa waxa uu yidhi alrajulu taafihu yatakallamu can amri alcaama waa nin iska dhulyaal ah oo isagu waxuu garanayo aan jirin oo haddana umuuraha dadka ka hadlaayo oo arrimaha waaweyn u istaagaayo oo mujtamacan u danaynaa dhahaayo maca daalikana aan waxuu isu tari karaaba isaguba aysan jirin waxaad moodaa marka taasi xadiidkaa nebiga calayhi salatu salaam uu ishaaray waa dhaboobayda nacam marka waa calam min aclaami nubuwa ayb intaas marka waxyaabahaas oo kale ayaa waxay keenayaan qofku inuu marka uu marka furqadu saasay ku imaanaysaa haddaba marka waxaan kitaabkan ku dhex baranaynaa waxaa weeyaan ictiqaadka ahlu sun ahlu sunnati waljamaca ahlu sunna waljamaca ictiqaadkooda halna waa jeclaalahay marka in la ogaado oo mas'aladaa waxay tahay qofku inuu aakhiradiisa u fakero waa lagama maarmaan waxa uu ilaahay kala hortegaayo berri oo caqiide ahaan uu kala hortegaayana inuu sii diyaarsado ee uu ogaado ee kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka uu ka fiiriyo ee asmaadan tirada badanoo dadku ay la baxaayaan wax macnaa ay tarayaan ma laha haddii aadan xaqiiqadooda ku sifaysnayn haddaadan xaqiiqadooda ku sifaysnayn asmaada keligood waxma tarayaan qofku hadduu maanta dhan yidhaahdo mu'minaan ahay mu'min baan ahay iimaankiina aan lagu arkin de iimaankii waxuu tari maayo uu sheeg sheeganayo sidoo kale hadduu maanta dhan yidhahdo ahlu sunnaan ahay ahlu sunnaan ahay sunnadiina uu necab yahay ama uu la dagaalayo uu ku taagan yahay magacaasi wax macnaa u samayn maayo sidoo kale hadduu yidhaha anigu manhajkii salafkaan dabaqayaa oo salafkii baan u intisaabaya aan u abtirsanayaa dhaqankii salafkana ounan haynin iyadana asmaadan waxay u taraysa malaha xaqiiqada aan u soo jeesan ammaani iyo asmaa laysku magacaabo waxaa ka muhiimsan xaqiiqada magacyadaas wan wanaagsan in lagu sifoobo markaad iimaanka xaqiiqadiis ku sifowdo ictiqaadkii salafka xaqiiqadiis aa ku sifoodin dhaqankii salaf aa ku sifoodin sidoo kale aad ahlu sunnada dhaqankoodii caqiidadoodii aad ku sifoodin marka adugu ama waa tahay ha lagu yidhaahdo ama matiid ha lagu dhaho waa un ka helaysaa marka ajrigaaga iyo wixii alleh oo kugu talagalay subxaanahu watacaala laakiin asmaadan keliya la xardhaaya macno samayn mayso haddaan xaqiiqadeeda lagu dadaalin qofkana qofka xaqiiqada u sheegaa dan ay ugu jirtaa nin ammaani iyo guruur iyo yididiilo ku rido dan uguma jirtee waxay dan ugu jirtaa ninkii runta u sheegoo yidhaha war ilaahay ka cabso waxaan aad sheeganaysa ka dhabay ninka yidhaahday dan ugu jirtaa nacam ay qof i guruur ku geliyo ku yidhaahdo hebel magacaasaad leedahay adiga cilmi uma baahnid iyo saanaad tahay iyo kanaad tahay iyo mar haddaad saas yeesho qof agtaada istaagi kara male iyo qofka waxaasoo dhan waxaa weya qofkaa guruur unbau kugu ridaa qofka waa dhimanaa qabrigana marka su-aalaha u yaallaan iyo qiyaamaha ilaahay hortiisa inuu marka taa iyada arrintaas uu ka dadaalo intaas markaan marka uga baxnay abwaabtaas unbuu ka hadlayaa kitaabka marka abwaabta kitaabkaan u daynaynaa insha allahu tacaala alasmaa asifaat see loo rumaynaa magacyada alle iyo tilmaamaha ilaahay ahlu sunnada say u rumaysan yihiin dadka kale oo firaqda maxay ka rumaysan yihiin iimaanka sidoo kale wacdiga iyo waciidka sidoo kale saxaabada qadarka mas'alo walbaa baabkeeda ayaan ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala qaala almu'alifu raximah llah yani bismi illahi raxmaan raxiim bisimka asagu ma ahane bismi illahi raxmaan raxiim qaala almu'alifu raximah llah mu'alifku waxa uu yidhi iclamuu raximana allahu waiyaakum ana madhaba ahli اlxadiidi ahli الsunnati wاljamaca aliqraaru biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih ayb wuxuu yidhi abu bakr alismaaciili raximah llah iclamuu ogaada raximana allahu waiyaakum annaga allah noo naxariisto idinkana allah idiin naxariisto anna madhaba ahli اlxadiidi ahlulxadiidka madhabkooda ahli sunnati waljamaacati ah cadfu bayaan waaye ama ka bedel sidaa doonta ka dhig ahli sunnati waljamaacati ah madhabkooda waxaa weeyaan aliqraaru waay qiritaan la qiro waay aliqraaru marka waa khabarkii waxaa weeyaan marka annaga waxa ka dambeeyo dhanna marka iyadun bay ku cadfanaanayaan hadhow waqabuulu maa nadqa wa wa wa wa ilaa aakhirihi intaa un bay ku cadfanaanayaan kitaabku marka jumladaasuu ku socdaa bes iclamuu ogaada raximana allahu allah noo naxariista annaka iyo waiyaakum idinka anna madhaba ahli lxadiidi ahluxadiidka madhabkooda ereygan marka magac kale hadda noo imaaday awal waxaan sheegnay ahlusunna waljamaaca ahlusunnati waljamaca magac lamidaa jiro oo ah ahlulxadiid haddaad maqasho marka ahlusunnati waljamaca iyo ahlulxadiid isku macno ahlulxadiidna culammada horaa isticmaashayo imaam axmed markii la yidhi xadiidkan laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii ظaahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaأtiya amrullah ka zuuli mayso koox in ay ku taagan tahay xaqa inay ku muuqdaan oy ku sarreeyaan ciddii garabkooda ka baxda ama khilaaftana aysan waxba ka dhibaynin xadiidka asaga markuu nebigu sheegay sala allahu alayh ali wasalam iyo wuxuu yidhi ayaa imaam axmed baa la weydiiyey markaasu wuxuu yidhi in lam yaa waay daa'ifadaana leer kooxdan xadiidku sheega yaa waay markaasuu yidhi in lam yakunuu min ahli اlxadiidi falaa adri man hum haddaysan ahayn buu yidhi kooxdan ahlulxadiidka anigu ma aqaanu yidhi cidda ay yihiin nacam sidoo kale sheekhiisa yaziid ibnu haaruunna imaam axmed sheekhiisana ahlulxadiidka waaye ayuu yidhi dadkan sidoo kale alimaamu albukhaari markuu baabkan uu sheegayay waxa uu yidhi hum ahlulcilmi kitaabu lictisaamka hum ahlulcilmi daa'ifadu ahlucilmiga waaye marka ahlucilmiga iyo wixii ahlucilmiga raacsan oo ka dambeeya markaas oo dariiqadooduna ay saxiix tahay oo dhan baa marka ahlulxadiidka la yidhaahdaa idan marka cibaaradan ahlulxadiidka dadkeedu waa badan yihiin dad yar ma aha ninkii ahlulxadiidku aqoon u leh iyo ninka ictiqaadkiisu ictiqaadka ahlulxadiidka yaa walow yuusan bicilmi lahaanina isaguna ahlulxadiidkau ku tirsan yahay ayb marka waa in xadiidka nabiga lagu dadaalo sala allahu calayh waali wasalama saa darteed marka meeshan waxaa ku habboon mas'alo waxaa jirta abulmudafar assamcaani kitaabkan la yidhaha alxuja fii bayaani lmaxaja looga soo guuriyey oo ah abulmudafar baa wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo qof qolo walba oo firqooyinka ka mida hadday dhahdo annaka ayaa ahlu sunno ahoo toodsan annagaa ahlu xadiidkii ah hadday dhahaan see loo kala bixinaa baa lagu yidhi ilaa nin walba wuxuu leeyay anugu kii fiicnaa anigaa ah buu leeyahy waana midda hadda aan arkayna waa mar walba sidee loo kala saaraa baa la weydiiyey si aad u cajiib badanuu marka u hadlo wuxuu yidhi waxaa lagu kala soocayaa buu yidhi laysa fi dunyaa adduunka ma jiro yidhi qof xirfad leh oo xirfaddiisaas ku andacooda oo anigu xirfaddaydu waa saas dhahay ilaa xirfaddaas daliilkeeda ag yaallo yidhi qofkaas maalan haddaan aragno nin dukaankiisii albaabkii u ballaqday furtay dharkii uu u yaallo harqaankii cirbaddii iyo duntii ay u taallo ninkaasu haddii uu yidhaahdo anigu khayaad baan ahay oo dhartolaan ahay waa ka aqbalaynayo sababtoo aaladii iyo daliilkii agtiisa yaalo dharkii iyo cirbadii iyo duntii baa u taala sidoo kale waxa uu yidhi nin birta tumo haddii aan arag nin hadduu yidhaahdo xadaadaan ahay birtumaan ahay aan ku aragno agtiisa buriskii iyo baashii marka wax ku buufinayo dabkii iyo waa ka aqbalaynayo laakiin nin maalan barafuun barafuungadaan ahay ninka hadduu yidhaahdo cadhaaraan oo aan barafuunba weligiis lagu arkinayo lagu arkay yacni nin timir gadaayo uu yahay war beenlow baa tahay adu tamaaraa taa la dhahaya hay nin walbaa xirfadda uu sheeganaayo waa daliilkeeda in laga ag helo saa darteed wuxuu yidhi dadku iskuma qasna ahlulxadiid hadduu nin walba yidhaa anaa ah warniyow marka aad muxaadaraynayso marka aad hadlayso markaad dadka wax u sheegaysid markaad masaa-isha diiniga ka hadlaysid axaadiidta nebigaa lagugu arki lahay sala allahu calayh waali wasalam haddaadan xadiid ku hadlin aayad iyo xadiid aadan ku hadlaynin aqwaasha asxaabta aadan sheegaynin adiladii marka aadan ka hadlaynin mar walbo bal aad leedahay caqliga ayaa la tiigsanaa oo kitaabka iyo sunnada caqligaa ka horreeya haddaad taagan tahay maanta dhan haddaad ahlu sunno sheeganaysa beentaada sunnadaba caqli baa ku ammaana ma sunnaad leedahay arrintaana marka arrin shaa'ica ah waxaan aragnay annaga oon maalin aan dheeraynba aan idaacaadka qaar aan ka maqlaynay iyadoo la leeyahay masaa-isha ictiqaadka kitaabka iyo sunnada looma ictimaadi karo caqligaa loo ictimaadaa sababtoo ah wuxuu yidhi gaalku kitaab maba rumaysnaba waa inaad caqli keliya kula hadashid u yidhi ninka gaalka saa daraaddeed wuxuu yidhi masaa'ilulcaqiida caqligaa ka horreeya kitaabka iyo sunnada nacam nin dhan oo weyn oo magac lahaa saas ku muxaadaraynayo kitaabka iyo caqligaa ka horeeyo kitaabka iyo sunnada kaasoo kale de ahluxadiitaan ahay ahlu sunnaana cid ka yeelaysaa maaha sababtaa mar horuu iska fogeeye xadiidkii iyo sunnadiiba nacam xaqiiqdan isku sheegayna nacam ayb taasaa marka lagu kala sooca nin walba waxaa agtiisa yaali wuxuu yidhi marka iclamuu raximana allah waiyaakum ana madhaba ahli lxadiidi ahluxadiidka madhabkooda ahli sunnati waljamaaca ahlu sunnati waljamaaca ah ama ahlu sunnati waljamaaca madhabkooda ay madhabka ka dhiganayaan aliqraaru billaahi waayo in alla la qiro la rumeeyo wa malaa'ikatihi la rumeeyo malaa'igtiisa wa kutubihi la rumeeyo kutubtiisa wa rusulihina la rumeeyo alqraar bimacna aliimaan iqraarka iimaanka loo jeedaa alqraaru ay aliimaanu billaahi alla oo la rumeeyo ayb imaanu bilah marka iimaankuna waa alqraar asalka luqada iimaanka wuxuu ku yahay alqraar inkastoo la yidhaha aliimaanu huwa tasdiiq tasdiiqna waa la yidhaha iqraarna waa la dhaha alqraaru billaahi alla oo la qiroo la rumeeyo sidee marka alla loo rumaynaya subxaana wa tacaala waxaa la rumaynayaa allah subxaana wa tacaala jiritaankiisa inuu alla jiro ko waxaa la rumaynayaa cibaadada keligiis inuu astaahilo oo keligiis uu leeyahay cid kas kale oo cibaado astaahisha inaanay jirin waxaa alla lagu rumaynayaa subxaanahu wa tacaala afcaashiisa inay keligiis ay ku gooni tahay oo cid ficilkiisoo kale samayn karta aysan jirin waxaa alla loo rumaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu isagu markaa tilmaamihiisa iyo magacyadiisa loo rumaynayo alqraaru bilah intaas oo dhan baa soo gelaysa marka kelmadda iyadaayb waa aliimaanu biwujuud illah alla jiritaankiisoo la rumeeyo waliimaanu biafcaalihi waliimaanu cibaadada inuu isaga istaahilo uluhiyatihi waliimaanu biasmaa'ihi wasifaatihi taasaa alla subxaana wa tacaala lagu rumayna tannad waa arkaanu liimaano jibriil rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi akhbirnii can aliimaan wuxuu ugu jawaaba aliimaanu an tu'mina billaahi rumaynta allah laga bilaabay subxaanahu wa tacaala waana waajibka ugu horeeyo oo mu'minka saaran ama qof walbaa waajibka ugu horeeyo ee saaran waa inuu alla rumeeyo aliimaanu biاllah waa awalu waajibin cala alcabdi iimaanka alle aad rumaynaysana waxuu ka dhashaa aqoonta aad alla aqoonsanayso almacrifatu biاllahi tacaala lidalika alla nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcabiid mucaadow ma taqaanaa alla xaqa ou addoommada ku leeyahay markaasaan waxaan idhi buu yidhi allah warasuuluhu aclam allai rasuulkiisii baa yaqaanaan markaasuu yidhi xaqu llahi cala alcabiid an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a inay alla caabudaan cidna aysan cibaadada ugu darin markii nebiga ou mucaad ou diraayeyna oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintan iyadaa ayuu dadka ou diraayo ee diintu dadka ka gaarsiinaayo kale wuxuu fari jiray shayga ugu horeeyo oo ay dadka barayaan inuu noqdo aliimaanu billah sidaas daraaddeed markii mucaad uu yeman u diray waxa ugu horeeya uu yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaabin adigu waxaad u tegi doontaa buu yidhi dad ahlu kitaab ah waa yahuud yaa loo diray yeman baa loo diray yemanna yahuudaa deganayd markaas innaka ta'tii waxaad u tegaysaa buu yidhi ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah shahaadada laga markhaati kacaya macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin ha noqoto waxa ugu horayso oo aad kala hadasho shayga ugu horayso oad u sheegaysid ha noqoto ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ha noqoto taa markaad u sheegta kadib fainhum aaacuu dalika hadday taa yeelaan faaclimhum in allaha farada calayhim hamsa salawaatin u sheeg inuu alla ku farad yeelay shan salaadood idan marka iimaanka alla la rumaynaayo dacwada asagoo waajibka ugu horeeya ee qofka saaran waa isaga shayga ugu horeeya qofka loo sheegaayana waa isaga aliimaanu billahi tacaala waxa aad u abuurantahoo lagu abuurana waa isaga oo wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ambiyada ilaahayna kulligood meeshaasay ka bilaabi jireen marka idan ahlulxadiidka madhabtooda waxay tahay in la qiro aliqraaru billaah in alla la qiro jihooyinka alla laga qiraayana waa soo sheegnayo horta jiritaankiisa inaad og tahay oo alla inuu jiro horta inaad og tahay inuu alla jiro keliya laguma muslima intaa keliyaha waxaad u baahan tahay markaad ogaatid inuu alla jiro waxaad u baahan tahay inaad alla subxaana wa tacaala haddana keligiis inaa caabudid inaad keligiis caabudid jiritaanka allaad rumaynaysaa waxaad rumaynaysaa inuu alla mudabbiru hada alkown inuu iyo kownkan isagoo maamulo markaad labadaa ogaatid kadib waa inaad isaga keligiis caabudid lidalika qur-aanka waxaad ku arkaysaa in fara badan oo badan oo badan inuu alla leeyahay mushrikiinta in la qirsiinaayo oo la leeyahay war yaa idin abuuray yaa dhulka cirka abuuray yaa koonka maamulo allah marka intaa dhahan kadib ba waxaa la leeyahay madamaa ilaahay keligiis caabudaan marka haddii marka intaas aqoon la yaqaano lagu muslimaayo lama dhaheen afalaa tattaquun hay qul man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlarضi am man ymliku الsamca wاlabsaar wman yukriju alxaya min almayiti wayukriju almayita min alxayi waman yudabbiru اlamra shan arrin intaas markii la weydiiye fasayaquuluuna allah waxay ku odhanayaan allah allah bay ku dhahayaan maxaa la yidhi marka faqul afalaa tattaquun waxaa ku tihahdaa miyaydnan ilaahay ka cabsanaynin marka ma allahas keligiis aad caabudaan marka waa badan tahay marka walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda wasahara الshamsa wاlqamar layaquluna allah faanaa yufakuun xaggee baa laga sedee baa looga leexiyey cibaadada alle maxaa looga leexiyey marka hadday intaas og yihiin waa yaabe maxaa cibaadada alle ay uga leexanayaanoo dhagxaanta ay u caabudayaan marka qofku waa inuu gartaa marka jiritaanka alle jiritaanka allena yahuudda iyo nasaaradaba waa og yihiin inuu ilaahay jiro subxaanahu watacaala haddii lagu muslimaayna ayaga ayagay anfici lahayd gacmo marka jiritaanka alla waa inuu qofku rumaysanya ko in mudabiru haada alkown inuu alla yahay waa inuu ogol yahay uu rumaysan yahay kadib waxaa laga rabaa inuu allahaas caabudo ayaa laga rabaa marka nuqdada biyo kama dhibcaanka ah oo qof walbaa laga rabay jannadii naarta lagu kala aadaa waxay ku xihan tahay alle caabudidiisay ku xihan tahay haddaad tiraa ilaahay waa aqaanaa mana rabo ibliisba ilaahay waa yaqaana mana rabi buu ibliis ilaahay waa yaqaana qaala rabbi faandirnii ilaa ywmi yubcauun qaala fabicizatika laumuyanahum ajmaciin ilaahu cizadaadaan ku dhaartay buu leeyay ma yaqaan maa la dhihi karaa marka ma yaqaan maa la dhihi karaa cizadii allowbu ku dhaaranaya subxaana watacaala maca daalika asoo sidaa u yaqaano haddana ibliis alle wuxuu yidhi markuu amarkii alle diiday oo caasiyey weliba cisyaan oo diidma ah waa ibliis wixiis saasay ahaayeen waa ku gaalooba marka ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin amarka allo iska weynaysiiyey taa marka waxaa weya marka in la ogaado iqraarka alla la qiraayo waa in la og yahay jiritaankiisa afcaasha alla oo koonka ku maamulaayo iyo in alle cibaadada keligiis u astaahilo intaa markaad ogaato waxaa kaloo lagaa rabaa inaad u qirto alle inuu magacyo iyo tilmaamo wan wanaagsan uu leeyahay cid la wadaagtaana aysan jirin intaa weyn marka aliqraaru biاllahi tacaala marka intaa qirtana de waxaa weyaan nasiixadii lagaa rabay xagga alle lagaaga rabay waa isu afsoo baxa ala nebiga alayh salatu slam xadiidkii muslim ku sugnaa min xadiidi tamiim addaari waatoo ah addiin النaصixa qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati اlmuslimiin wacaamatihi wamalaa'ikatihi alla malaa'igtiisa la rumeeyo malaa'igta alla subxaanaه watacaala waxaa weeyaan iyadana waxa loo rumaynayo waa jumlatan watafsiilan ayaa loo rumaynaya jumla ahaan ilahay inuu malaa'ig leeyahay malaa'igtaas oo khalqi asaga ou abuuray inay yihiin oo malaa'igtuna marka ilaahay aysan caasinin wixii la fara ay la imaadaan waa kaa marka taas baa ka rumaynaysa tafsiil ahaanna see ugu rumaynaysaa inta sida goonida a lagugu magacaabayna inaad si gooni ah aa u og tahay maalan waxaa weye marka jibriil oo kale qur-aankaa lagu caddeeyey mika-iil oo kale waa la caddeeyey sunnada waxay caddaysay israafiil qur-aanku waxuu caddeeyey maalik khaasinu naar u caddeeyey munkar iyo nakiir sunnadaa caddaysay iyaguna nacam marka waxaa weye malaa'ig khaas ah oo la tilmaamay shaqooyinka ay qabtaanna naloo sheegay iyaguna inaan si gooni aan ugu ogaano taas nacam oon ugu rumayno arrintaa ilaa وملaaئkatihi la qiro وkutubihi all kutubtiisa in la qiro jumlaة وتafsiila iyada jumlatan see loogu rumayna kitaab walba oo alla uu soo dejiye in la rumeeyo ila annagu ma naqaano kutubta alla uu soo dejiye qaar baa naloo sheega kuwo kalena ma ognin marka aduu si duduub ahaan kitaab kastoo alla soo dejiyey iimaan oo yani jumle aad rumaynaysaa وatafsiilanna waa u rumaynaysaa kuwa sida goonidaa loo sheegay sida tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur'aanka iyo waa si gooni baad u rumaynaya laakiin waa rumaynaysaa marka aan leenahay weliba qur'aanka iimaanka aad rumaynayso waa ka sii khaasan yahay kutubta kale sababtoo ah kuwa kale waa la nasakhaad waa mansuuq qur'aankii baa nasakhay calalla wuxuu yidhi wamuhaymina alayhi wamuhayminan calayhi kutubtii kaa horreeyey qur'aanka wuxuu rumaynayaa musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaab kutubtii ka horreysayba qur'aanka oo u rumaynayaa wamuhayminan calayhi waana nasakhayaa saa darteed waxaan aaminsannahay marka aan leenahay tawreed baan rumaynaynaa waxaan rumaynaynaa tawreedkii nabi muuse lagu soo dejiyey kan yahuud gacanta ay ku haysa maanta rumaymayna isaga marka masaladaas in la ogaado tawreedka yahuud gacantooda ku jira maanta muxaraf markaan sidaa leenahay macnuhu ma ahan wax kasta oo yahuudi aaminsan tahay annagu ma aaminsanin ma aha waxaad dhici karta yahuudi inay aaminsan yihiin wax diinkan ka mid a inay aaminsan yihin annagu ma diidayno marka taasoo kale waxaa dhici karta wax annaga aanaan cilmi u lahayn oo ayagu ay diin ahaan u haystaan inay jirto oo shareecadoodiina ku bannaanahay annaga aanaan ogeyn taasoo kalena maxaana laga rabaa mana rumaynayno mana beeninayno iyada wixii laakiin sharcigu uu caddeeyo baailnimadooda oo yahuudi ay diin ka dhigato baail waayan leenahay saddexdaas u kala qaybsaman waxaa weeyaan wax diinkii ka mida oo diinku uu caddeeyey kaa rumaynayna diinkaana ka qaadanayna wixii baailnimadeeda uu caddeeyeyna sidoo kale baail waayan leenahay wixii ayagu ay aaminsan yihiin oo markaa diinkoodii aan anagu ogeyn rudmiya mase waa been ma ka aamusayna nebigu calayh salatu slam wuxuu yidhi idaa xadatakum banuu israa'iil falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum reer bani israiil hadday idiin warramaan hana beeninina hana u rumaynina sababta waxa laga cararaa waa maxayna waxaa laga yaabaa wax xaq ahay oo idinka aydnan ogeyn inay sheegaan dabadeedna aad inkirtaan adinka hadhow aa marka khatar ku gashaan ama inaad yeeshaanoo wax baail ah oo inaad idinku iska yeeshaanna waa dhici karta sidaysan labadaa u dhicin shibka dhah haddii marka yahuudi sidaa la yidhi maxaad u malaynay marka qofku waxaa garanay marka halkaa in yahuuddu mararka qaar oo ka imaan kara shay xaq oo sax ah wixii saxoo ka yimaado annagu saxdaas ma diidayna dabcan oo dhihi mayna marka wixii sax iyagoo ah xataa ma ogolino waa inkiraynaa haddaan iraada dad aan diin lahayn oo hawadooda raacayaan noqonayna maxaa u malaynaya qof muslima markaasoo marka qofka muslimka maalan dhinac ka inxiraafsan dhinacna yani shay xaqa ka sheegaayo waxaan leenaha wixii xaqa waa xaq waa toosan yihiin wixii baailana waa ka beri noqonayna annaga qaacidadaasaa ku shaqaynaya mar walba qaacidadaasna qaacido baaila maana ogo waa qaacida adiladeedu aad ay u tiro badan tahay ay wixii qaacidada ka soo horjeedana baqyi iyo gardarrawa ay inaad tidhaahid xaq aan inkiraa aniga liajli fulaan hebel dartiisaan xaq u inkiraa diin dhigaysaa ma leta ay waa masalada saa loo ogaaday ayb kutubihi kutubtii marka qur'aanku asaga marka jumlatan watafsiilan wax kasta xaraf kasta oo qur'aan ku jiraa rumaynaysa asaga ninkii beenin oo kufrin aana gaaloobaya wa qabuulu maa iyo shay aqbalitaankiisa ayaa madhabkooda kamida rasulidhe rusushiisa la rumeeyo la qiro rususha ilaahayna de qaar la yaqaan magacyadooda la sheegay iyo kuwa aan la aqoonin magacyadooda la sheegay aan la sheegin baa jirta warusulan qad qasasnaahum calayka min qablu warusulan lam naqsushum calayka وklm اllah muسى تkliima rasulna waa kaaga qisayna kuwana kaagamaba qisaynin jumlatan rususha waa la rumaynaa watafsiilanna waa u rumaynaa kuwa goonida qur'aanka loogu sheegay nebi moxamedna iimaankiisa de waxaa weeyaan waa ka sii khaasan yahay rususha kale iimaankooda sababtoo asaga inaad raacdo oo itibaaciisa aad diin ka dhigataa lagu faray adiga nebiyullaahi muuse waa rumaynaynaa annaga nebiyullaahi ciisa waa rumaynaynaa dabcan laakiin markay noqoto mutaabacada nebi moxamedaan itibaaca nebi moxamed nalagu adoonsay isagaan raacay xataa hadduu nabi muuse hadda uu noolaa lahay nebi moxamed uu raacay calayh salaatu wasalaam saa darteed rasuulka calayh salatu wasalaam wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci muuse hadduu noolaa lahayo yidhi wax kale oo deeqi lahay ma jireen ilaa inuu aniga iraaca maaha marka maanta ninkii yidhaahdo kiristaankuna nabi ciisay raacsan yihiin sidoodaas waa ku fiican yihiin yahuudduna nabi muusey raacsan yihiin ayaguna waa fiican yihiin annagoo nebi maxamedaan raacsanna waa fiicanna dad saas dhahayaa yahuudiyad iyo islaam in laysku qasab ma aha walaa talbisu alxaqa bilbaail wataktumu alxaqa waantum taclamuun yahuudiyadu waa kufri nasaarada waa nasraaniyadu waa kufri islaamka keliya xaqa qofku hadduusan taa rumaysnayn waxaa weya iimaankiisa wax kama jiraan لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ninkii rumaysan dariiqo aan dariiqada islaamka ahayn oo ilaahay loogu dhowaa karaa jirto diin ilaahay ma haysto qofkaan ay dad badan oo adduunyada caanka ah oo laga yaabo qanaad telefisyonaadka qaarkood fataawo ka bixiyo ayaad arkaysaa marka ayagoo iyo walaalaheen yahuudda iyo ayagoo dhahaya wax lamida nacam yahuud walaalana ma nihin shuqulna isku melayn waa cadow waa cadow alle cadow rasuulki iyo cadow islaam waay hay marka afka in laga leexleexiyana maaha cadaawa cadaawatu lyahuudi wanasaara nacam qofka waxaa weyan diinkaaga iimaankaagayba waxay u tahayba shardi haddaadan cadaawadooda qirsanayn waxaa weyan iimaankiiba waxba kama jiraan لا تجد قوما يؤmiنوna باللh واليوم الآخر يواadوna maن xاad الlh ورasuuلaه وlow kanوu abاءهم إلى آخر ي يا أيuهa الذينa آmنوا lا تتkذوu اليهوuda والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضna وmن yتولهم miنكم فإنه minهم إلى آخر الآيaad waa fara badan yihin marka oo dadka تasaahulaayo oo صaaxiibadeen iyo walaalaheen dhahaayo waxaa weya iyagu khatar waa iimaankooda iimaankooda marka waxaa weyaan madcuum iska la sheegana marka nebi maxamed alayh salam haddii nabiyullaahi ciisa oo aakhir zamaanka yimaadana shareecadii nebi maxamed ba wax ku xukuma sala allahu alayh ali wasalam marka nin aan nebi maxamed u hoggaansanin oo aan qirin risaaladiisa oo in itibaaca nebi maxamed waajib uu ku yahay nin aan qirin janno carafteedna ma helayo qofku waa inuu taa qiro u laa iltizaamo nebi maxamed itibaaciisa ay waa dhici kara hadalkaas macnihiisu maaha in nebi maxamed itibaaciisa haddaan hal mar raacin ood mas'alo ku ku leexato waa gaalooda ma aha macnuhu laakiin waa inaad horta dhabarka u ridato shay kastoo nebi maxamed la yimid aniga waa igu laazima inaad tiraahdo waxay waajibtaa inaad qiran tahay hadhow marka samaynta iyo samayn la-aanta iyadu waxaa weya mas'alo kale lakin haddaa iltizaamkiiba ka tagto oo oo dagaalan ka xigaa dhahdo waxaa weyaan marka iyadu taa khatarteediina wa qabuulu maa iyo shay aqbalitaankiisa nadaqa bihi ou ku hadlay kitaabullahi alla kitaabkiisa ou ku hadlayna in la aqbalo ayaa madhabka ahluxadiidka ka mida wixii ilaahay kitaabkiisa ou ku dhawaaqayo ou ku hadlay in la aqbalo ayaa madhabka ahluxadiidka ka mida iyo wamaa wixii saxat bihi ay ku ansaxday alriwaayatu riwaayada ay ku ansaxday can rasuulilaahina ay uga ansaxday rasuulka xaggiisa sala allahu calayh waalihi wasalam laa macdila leexasho ma ahaanin camaa kii xaggiisa laga leexdo waradaa bihi ay soo arooriyeen yani wixii ku soo arooray ayaga dhexdooda kitaabka iyo sunnada wixii ku soo arooray waxaa weeyaan meel looga leexdaa ma ahaanin leexasha ma ahaanino in laga leexdaa marka ma aha walaa sabiila jidna ma jiro ilaa raddihi celinteeda kitaabka iyo sunnada jid lagu radiyo oo lagu celiyaana ma jiro id cillo ee kaanuu waxay ahaayeen ahlu xadiidka ma'muuriina kuwa la amray biitibaaci alkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada raacitaankiisa madmuunan loo damaanay lahum iyaga loo damaano qaaday alhudaa hanuun fiihimaa labadooda dhexdooda loogu damaano qaaday hanuunka waxaa dadka loogu damaano qaaday kitaabka iyo sunnada dhexdooda xadiidkii wuxuu ishaara rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu yidhi yacni taraktu waxaan idinkaga tegey laba shay oo maa in tamasaktum bihimaa lan tadiluu bacdii abadan haddaad qabsataan aydnan dhumayn waa maxa marka labadaas shay kitaab allahi wa sunnati ilaahay kitaabkiisaan idinkaga tegaya sunnadeeda haddaa qabsataan ma dhumaysaan nabiga calayh isalaatu wasalaam marka qofka haddii uu labadaa qabsado waxaa loo damaano qaaday hanuun soomaa marka mashhuudan lahum ku loogaga markhaati kacay iyaga bianna nebiyahum nebigooda sala allahu calayh waali wasalama yahdii inuu hanuuninayo ilaa siraatin mustaqiim jid toosan inuu dadka ku hanuuninay taana waa loo waa loo caddeeyo waa loogaga markhaati kacay nebigooda inuu dadka ku hanuuninayo jid toosan oo iyadan aayaddiiba u ishaarayo wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim nebi maxamedo adigu waxaad dadka ku toosinaysaa jid toosan muxadariina xaal ay yihiin kuwa looga digay fii mukhaalafatihi yani fii mukhaalafatihi mukhaalafadiisa nebiga khilaafkiisa kuwa looga digay xaalo ay yihiin alfitnata fitno loogaga digay waalcadaab alaliim iyo cadaab xoog xanuun badan marka waxaa weya marka jumladan wuxuu uga hadlay madhabka ahluxadiidka inuu yahay in la aqbalo kitaabka iyo sunnada wixii kitaabka ilaahay ku dhawaaqay iyo wixii sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam leexashana inaysan ahaanin wixii kitaabkaas iyo sunnadaas ku soo arooray walaa sabiila ilaa raddihi jid lagu celi karaana inaanay jirin taasuu caddeeyey nacam sababta waa maxay id kaanuu ma'muuriina biitibaaci alkitaabi wasunna dadka waxaa la faray ama ahluxadiidka la faray kitaabka iyo sunnada inay raacaan oo alla wuxuu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadakaruun war raaca buu alla yidhi wixii alla xaggiisa la idinkaga soo dejiyey ha raacina alla kaa sifadiisa awliyaa raacinina dad idinku aad kaweli yeelataan ha raacinina ee waxaad raacdaan wixii la idiin soo dejiyey oo xag rabbi la idinkaga soo dejiyey nacam qofku marka hadduu yidhi halkaa marka waxaa laga qaadana waxaa weyan madhabta ahluxadiidka waxaa weya in la iltizaamo shareecada in la iltizaamo warkan khulaasadiisa waxaa weeyaan waa war aad u weyn waay shareecada in la iltizaamo kitaabka iyo sunnada in la iltizaamo waxayna ka mid tahay waa shardi oo min shuruudi laa ilaaha illa allah shuruudda laa ilaha illah waxaa ka mid a alqabuul alqabuul qabuulka maxaa loo in la aqbalo wax kasta oo ay kelmaddaani dalbanayso oo adiga ay kaa dalbanayso inaad aqbasho dusha u ridato taa marka qofka waa laga rabaa hadduu yidhaahdo matalan waa islaamaya laa ilaha illah muxamedun rasuulullah laakiin salaad layguma laha aniga ma aqbalaayo salaad ma yeeli kari hadduu yidhi mana aqbalaayo kelmaddii xuma taraysa marka laa ilaha illah soo ma jeedi hadduu marka yidhaahdo shareecada dhanba ma iltizaamaayaba aniga ka warran iyadana marka oo yidhaahdo shareecada islaamka iyo yacni xukunka islaamka oo dhanba maba laazimayo nacam waktigaanna munaasib uma aha wax wax lagu xakumana ma aha ama masalan uu yidhaahdo marka kitaabka ilaahi subxaana watacaala xukunba maba ahaba qofka isagaa marka waxaa weyan hal shay hadduu diidaa ayaa ayaa kelmadda ay uga buraysa hadduu kitaabka dhanba diida maxaad malaynama ama in axkaam badan oo kitaabka ilaahay hadduu diiday maxaad u malaynaya hadduu marka qabuul la-aantii hadduu dagaal ku dara marka maxay noqonaya marka nacam iyo gaalo kaalmaysi hadduu kusii dara nacam waa sii faafaysaa marka arrinteed ayb qabuulku marka waa shardi oo min shuruudi laa ilaha illa allah qofku inuu iltizaamo waay hal shay oo alla ku faray haddaa iltizaami weyso oo diidid oo tiraahda shuqul kuma lehi aniga iima taallo hawshaan khatar waa haddaad tira anu waajibay waxaan igu yihin laakiin aad ka caajisto dembi un baad leedahay lakiin diinkii ugama baxaysa laakiin qabuulkii haddaad aqbalitaankiiba diidda khalaas ibliis muxuu ku gaaloobay yani masaladan marka iimaanka aan ka hadlaynan dib ugu laabanayna insha allahu tacaala ibliis muxuu ku gaaloobay kufriga ibliis muxuu ahaan kufrigiisu wuxuu ahaa kufru iibaa-in wastikbaar diidmo amar alle oo diida buu ah oo muxuu yidhi alle ilaa ibliis abaa wastakbara wakaana min alkaafiriin waa diiday ibliis amarka alle oo markii alla uu yidhi qaala maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta min alcaaliin qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min diin see ugu sujuudayo aniga isaga dhoobaa ka abuurtay anna waxaa iga abuurtay uu yidhi dab waa diiday marka laba marka kale inuu qofka muslimka ogaado waa laga maarmaan aadamna waxaa la yidhi geedaas ha cuninaan aadam amarkii alla waa diiday isaguna aadam amarka ilaahay subxana wa tacaala wou diidayo geeddii wou cunay aadam ma gaaloobin ibliisna waa kufriyey diidmadaan iyo diidmadaan farqiga udhexeeya marka waa maxayna farqiga udhexeeya waxaa weya diidmada ibliis waxaa weeyaan waxaan ujeedaa ka tegistaan ujeeda diidma maaha nacam aadamna wuxuu ka tegey amarkii alle ibliisna amarkii alle uu ka tegey tarkiga labadooda waa ka wada tageen awaamirtii alle u diray kan maxaa awaamir ka tegistiisaan gaalnimo ka dhigay kanna ka dhigay kanna aan gaalnimo ka dhigin waxaa weeyaan ibliis ka tegistiisa waxaa weheliyey diidmo laakiin aadam ka tegistiisa diidmo ma wehlin bal markuu alla yidhi alam anhakumaa can tilkuma shajara waaqul lakumaa ina shaydaana lakumaa caduwun mubiin marka alla war soo idinkama reebin aniga soo idinma dhihin shaydaan waa cadowgiina muxuu yidhi aadam marka qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin marka aadam sa waa isdii ma diidin amar aan ilaah amarkaaga ma rabin ma dhihin ibliis laakiin markii la yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta min alcaaliin qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naar wakhalaqtahu min tiin amarka alla waaba diidaba saa u yeelayo waxaas ma yeelayo lidalika alimaam almarwazi moxamed ibnu nasr almarwazi kitaabkiisa la yidhaahdo tacdiimu qadri الsalaa masaa-isha iimaanka iyo kufriga markuu ka hadlayo wuxuu yidhi atarku maca alibaa'i kufrun atarku amarka alloo laga tago maca alibaa'i diidmana ay weheliso gaalnimo waayo diinta ilahi looga baxayo laakiin tarkiga mujaradka gaalnimo mahasamar alla samey oo ku yidhi hadduusan tarkigaas iskiis gaalnimo aanu u ahayn sida salaadoo kale waa laysku khilaafsanya masalada idan laakiin maalan awaamir aan salaada ah inaad ka tagtay adigi laakin waa isdareensantaha inaad dembiilo tahay gaal ma noqonaysa laakiin maxaa gaalnimadii marka lagu noqonaa atarku maca alibaa'i waa hadday diidma wehliso marka masalada marka saa in loo kala ogaado waa daruuri waa in lagama maarmaan wa kufrigana anwaacu yeelana hadhow dii kale maanta dhan qofka wuxuu leeya laa ilaha illah buu ku dhawaaqaa qofkaan qof laa ilaha illah ku dhawaaqayaa ayaa shirkigo ku jiraa la leeyahay qof laa ilaha illa ku dhawaaqaya gaaloobay baa la leeyahay say ku dhacday ku leeyahay maxay u dhici weysay riddo soo ma jiro qofka diinka waxbuu ku soo galay waxa hadday ka buraanna waa ka baxayaa soo maa taasaa marka waxay u baahantay in la ogaado masaa-isha iimaanka iyo waxaana laga ogaadaa kufriga saa marka saa ogaado ayb id kaanuu ma'muuriina bay ahaayeen kuwa la amray biitibaaci alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada raacitaankooda hay qolooyin ayaguna waxaa jiro qaba iyagu in kitaabka iyo sunada annaga waa nalaga rafciyeyba darajat lyaqiin aan gaarnayo marka annagu sharciga shuqulba kuma lihin hay salaad ma tukanayo waxuu samaynaa ma laha hadhowna marka waxuu ku leeyahay baabkan lama gala annaga baabkeena lama galo khalaas yaqiin aan gaarin kuwaas iyaguna waxaa weeyaan waa waa tarkigooda waa kufri waa gaalo waa kuwaas qofkii yidhaahni diin lay maba laygu laha salaadii waxaan aad sheegaysid waa ka baramoosay qofka yidhaahdo de wuxuu u baramoosay gaalnimo u baramoosay culummadii hore oo marka yani zuhaadda ahay oo tasawufkii yani loo nisbeeyo culummadii hore ahayd ayaa hadal noocaas oo kale yidhaahday ninkii yidhaahdo anigu daacaadkii waa layga rafciyey oo waa ka kor noqday waxaad tidhaahdaan buu yidhi nacam waa ka kor noqotay yidhi laakiin ila alkufri gaalnimaa u kor noqotay yidhi meel kale ma ahdi saa in la dhaho marka waxaa qoladaa marka qolooyinkaas iyo waxaan o dhan waa marka waa soo wada gelaya meeshan masalaan marka qolooyinkan shareecadana waa nalaga rafciye dhahaayo qolooyinkan diin in wax lagu maamulaan diidanna on kasoo horjeednaa dhahaayo kullow marka waa waa iltizaam shareecada ma ayna iltizaamin waa soo gelaya waxaan o dhan kufriguna de annaga gacan kuma wadano sida ibnulqayim uu sheegay takfiirka iyo gaalayntu ama qof in marka oo iimaan loo nis loo sheego alla rasuulka iskale marka qofku waxaan waa gaalnimo waaan waa mu waa iimaan taasaanu leenaha anag laa macdila cam ayb marka wuxuu yidhi madmuunan lahum kuwa loo damaano qaada waaye alhuda hanuun fiihimaa loogu damaanad qaaday kitaabka sunnada dhexdooda mashhuudan loogaga markhaati kacay lahum iyaga bianna nebiyahum nebigooda yahdii ilaa siraatin mustaqiimin jitoosan inuu ku hanuuninayo intaa baa loo sheegay maxaad meel kale u aadiya marka muxadariina kuwa looga digay waayo fii mukhaalafatihi isaga khilaafkiisa nebigu inay khilaafaan o ay weydaartaan amarkiisa alfitnata ayaa looga digay fitna walcadaab aladiim iyo cadaab xanuun badan marka waxaa weeyaan qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim sheekhu marka alfaadii qur'aanka unbau ku hadlaya taasoo marka uu faqradaana ou ku tilmaamay wayactaqiduuna waxay caqiidaynayaan oy rumaysan yihiin ana allaha tacaala alleh madcuwun in loogu yeero biasmaa'ihi magacyadiisa alxusnaa wan wanaagsan madcuwun ku loo yeero inuu alle yeero maxaa loogu yeeraan biasmaaihi alxusnaa magacyadiisa wan wanaagsan ama madcuwun ku la caabudo inuu yahay alla subxaana wa tacaala biasmaa'ihi baa lagu caabudaa magacyadiisa alxusnaa ee wan wanaagsan mawsuufun inuu alle yahay mid lagu sifeeyo bisifaatihi tilmaamihiisa allatii sifaatkaas oo samaa u isku magacaabay wa wasafa uuna ku sifeeyey bihaa sifaatkaasi nafsahu nafsadiisa u ku sifeeyey wa wasafahu bihaa uuna ku sifeeyey nebiyuhu sala allahu alayh ali wasalam nebigiisa